إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeeni raadiyaha alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan kuwooda ugu waaweyna waxaa ka mid ah duqeymo khasaaro badan dhaliyey ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku garaaceen xerada xalana iyo saldhigga hiilweyne ee ku yaala duleedka degmada balcad maamulka dowladda itoobiya ay ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa ku faanay xasuuqa ay u geysanayaan dadka shacabka ee ku dhaqan dhulkaasi madaxweynaha dowladda federaalka oo ay murugo ka muuqato ayaa booqday dhaawacyada askartii ku waxyeelooday dagaaladii ka dhacay gobolka hiiraan guddoomiyihii hore ee gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka la baxay hirshabeelle ayaa qiray in ciidankoodu aysan dukan salaada khasaaro nafeed iyo mid maaliyadeed ayaa ka dhashay shil ka dhacay galbeedka dalka itoobiya intaasina dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada aan caawa idinkugu hayno warka habeen haddana u diyaargarooba faahfaahinta qodobadii aan idiin soo sheegnay إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqo duucan waa habeennimo arbaca saddex iyo labaatanka dulqacda sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka dhanka kalena ku aastaysan labaatanka bishii sannaad laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan duqeymo khasaaran badan dhaliyey ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku garaaceen xerada xalane iyo saldhigga hiilweyne ee ku yaala duleedka degmada balcad faahfaahin qodobkan ku saabsanna waxaa halka ka soo jeedinaya wariyaheena muxsin xasan xaaji wararka ka imaanaya gobolka banaadir gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa ku warramaya weerar culus oo saakay ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku bartilmaameedsadeen xayndaabka aadka loo ilaaliyo ee xalane ee ku yaalla magaalada muqdisho dagaalyahanno ka tirsan guutada madaafiicda ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayay wararku sheegayaan in aroornimadii saake ay madaafiicul culus ku garaaceen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee shisheeyuhu ku leeyihiin magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya zakariye wararka ayaa sidoo kale tilmaamaya gaar ahaan kuwa ka soo baxaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab in ay madaafiicda si toos ah oogu hoobteen daakhilka xerada xalane sidoo kale waxaa jira oo ay wararka sida horudhaca ah u soo baxaya tibaaxayaan khasaarooyin gaaray ciidamadii shisheeyaha ee ku sugnaa xerada islamarkaana ka dhashay duqaynta madaafiicda ma jiraan ilaa iyo hadda warar sheegaya tiro xadidan oo tilmaamaysa khasaaraha dhimasho kan dhaawac iyo kan burbur ee ka dhashay madaafiicdan lagu garaacay xerada xalane balse wixii faahfaahin ah ee ka soo baxa howlgalkan dhegaystayaasheenna waxay ku maqli doonaan barnaamijteenna iyo wararkeenna soo aadan markanna aynu milicsanno howlgal ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale saaka madaafiic ku garaacay xero ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka madaafiicda ayaa si toos ah oogu dhacay gudaha xerada hiilweyne ee lala egtay ayna ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka khasaaraha ilaa iyo hadda la xaqiijiyey ayaa ah dhimashada lix askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ee xerada ku sugnaa iyo dhaawaca afartan iyo laba kale oo ka mid ah ciidamadii ku sugnaa xerada ee ay saaka ku habsadeen madaafiicda ay xeradooda ku garaaceen dagaalyahanada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab markanna gobolka hiiraan dagaallo in ka badan saddex jeer lagu jibiyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxay maanta ka dhaceen duleedka degmada moqokori ee wilaayada hiiraan dagaaladaasi waxaa lagu dilay lix askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka waxaana lagu dhaawacay afar iyo toban kale gobolka shabeellaha hoose isagana warar goordhow ina soo gaaray ayaa tilmaamaya weerar ay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab barqanimadii maanta ku qaadeen xerada ay ciidamada shisheeyaha kaga sugan yihiin deegaanka lambar lixdan ee gobolka shabeellaha hoose khasaaraha la xaqiijiyey waa dhimashada hal askari oo ka tirsan ciidamada shisheeyaha ah ee ku sugnaa xerada la weeraray ee deegaanka lambar lixdan zakariye sidaad ka warqabtaba weeraradan ayaa ku soo aadaya xilli ay maalmihii iyo bilihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sii laba jibaareen howlgalladooda ay ka fulinayaan gobollada shabeellaha dhexe hiiraan shabeellaha hoose iyo galgaduud oo weliba lagu sii daray magaalada caasimadda ah ee muqdisho weeraradan oo iskugu jira kuwa dhabagal ah iyo kuwa lagu qaadaya xeryaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha ayaa walwal iyo cabsi baaxad leh ku baahiyey sufuufta ciidamada dowladda federaalka sidaba ay tabinaysa warbaahinta noocyadeeda kala duwan weeraradan maanta ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho gobolka hiiraan shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe ayaa iyagana ku biiraya weeraradaasi ay dardargelinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ay ku beegsanayaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha ah ee duulaanka ku jooga soomaaliya maamulka dowladda etoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa ku faanay xasuuq ay u geysanayaan dadka shacabka ee ku dhaqan dhulkaasi faahfaahin qodobkan ku saabsan iyo cadnaan xaaji muxsin madaxweynaha maamulka ay dowladda xabashida itoobiya ka dhisatay dhulka ay gumaysato ee soomaali galbeed ayaa si jees jees ah waxa uu uga hadlay xasuuqa iyo tacadiyada ay ka wadaan dhulkaas mustafa cagjar oo ah hogaamiyaha maamulka ay xabashidu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa waxa uu wax iska caadi ah oo mar walba dhaca ka dhigay dilalka ay ciidankiisa xabsiyada ugu geysanayaan dadka rayidka ah waxa uu dhaleeceen u jeediyey dadka ka hadla dilalka iyo gawadfallada xargaha goostay ee ay ciidamada maamulka xabashidu ku daawan ka wadaan dhulka soomaali galbeed isagoo sii hadlayay ayuu intaasi ku daray inay ku faraxsan yihiin leynta iyo tacdiyaadka ay ku hayaan dadka rayidka ah waxa uuna geesta kala qiray in ciidamada booliiska ay dhowaan dileen wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo shaafici laakiin qofku wuu dhiman karaa xabsiyada uu ku dhiman karaa waxay taasi muujinaysaa in lala'yahay wax weyn oo la sheego maadaama oo dad la laayo meel lagu xirxidho dhowr iyo tobanoo meel lagu aasay aan la haynin in la qasab lagu abuuro maya wiilka ku dhintay booliska gacantiisa xukuumaddaa disho oo waa xansuuq in la yidhahdo maraya waa ku farxaynaa annagu sababta waxay muujinaysaa wax kale in naloo waayo hadalkan ka soo yeeray mustafa cagjar oo ah madaxweynaha maamulka ay xabashidu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa muujinaya sida ay maamulkan uga go-on tahay xasuuqa dadka soomaaliyeed ee ku nool dhulkaas arrinkaas oo ay u wakiishatay dowladda xabashida itoobiya oo si muuqata iyo si dadbanba ula dagaalamaysa dadka soomaalida ah madaxweynaha dowladda federaalku ay muruga ka muuqato ayaa booqday dhaawacyada askartii ku waxyeelowday dagaaladii ka dhacay gobolka hiiraan waxaa warkanina inoo faahfaahinaya wariyaheenna mubaarak cumar xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowlada federaalk ayaa waxaa isbitaal ku yaala magaalada muqdisho ku booqday qaar ka mid a askartii dowlada federaalk ee kusoo dhaawacmay dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay dowlaadka degmada muqokori ee gobolka hiiraan xasan oo ay murugo badani ka muuqato ayaa waxa uu tegay isbitaal martiin ee hoostaga dowlada federaalka halkaas oo la geeyay dhaawacyo badan oo ka mid ah ciidankii kusoo naafoogay dagaaladii ka dhacayay dowlaadka muqokori ciidanka uu xasan booqday ayaa waxaa ku jira qaar badan oo ay xaaladooda culus tahay waxaana sawirada laga soo qaaday ay muujinaya in xitaa ay meer daboonihin oo aysan indhaha kala qaadi karin ciidamadan dhaawacyada ee buuxdhiyaafiyey isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho ayaa waxay si raxraxana ugu soo dhaawacmeen furimaha hore ee gobolka hiiraan dhaawacyadan tribeelka ayaa imaanaya xilli ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sare u qaadeen dagaalada lagu naafeynayo ciidamada dowlada federaalk ee sanado kahor xamlo sharciiladarnimaha kusoo qaaday qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ee dhaca gobolada mudug galgaduud hiiraan iyo shabeellaha dhexe labadii isbuuc ee ugu dambeeyey ayaa waxay ciidamada mujaahidiinta mar kale dharbaxa ku lagu dhufteen ciidamada dowlada federaalk oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wada dowlaadka muqokeri ee gobolka hiiraan iyagoona dagaaladaasi dowlada federaalk lagu dilay askar fara badan halka loogu dhaawacay kuwo kale dagaaladan ayaa waxaa ku nafuwaayey qaar ka mid ah saraakiisha horboodaysa duulaanka gardaradaha ee lagu soo qaaday deegaanadaas saraakiisha ku nafuwaayey dagaaladani waxaa ka mid ah cabdiraxmaan xujaale oo ahaa taliyaha guuta lix iyo labaatanaad ciidamada dowlada federaalka kaas oo uu ku nafuwaayey dagaalkii dhowaan ka dhacay dowlaadka degmada muqokeri ee gobolka hiiraan guddoomiyihii hore ee gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka la baxay hirshabeelle ayaa qiray in ciidankoodu aysan dukan salaada waxaa faahfaahin qodobkan ku saabsan nooga warramaya waryaheena cabdiqaaliq macal cabdiweli axmed meyre makaraan oo ah guddoomiyihii hore ee gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka la magacbaxay hirshabeelle ayaa qiray in aysan ciidankooda tukan salaadaha waajibka ah xilli uu ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ugu qudbeynayay deegaanka xaaji cali ee gobolkaasi waxa uu dhanka kale ka hadlay walaaca ay ka qabaan in ay askartooda ka cararaan furumaha dagaalka isagoo sheegay in ay taasi keeni karto in loogu yimaado guryaha ay ka degan yihiin magaalooyinka ay joogaan waxaan rabnaa marka inaan hal shay rabbigii subxaana wa tacaalahay oo na qalqay oo intaana dhammaysay oo asiga noloshayna iyo inta aan joogayna asiga ku shaqa leeya shanta salaadood mid shan daqiiqa waa hadday ugu badan intaas maan rabbi subxaana wa tacala waa awoodi weyna wax kale haddaan weyne shanta saal shan iyo labaatan daqiiqa kaliya inaan siino ilaahaygiina qalqay oo na abuuray inaan intaas aan maaragtay dhahno intaas aan inta howsha iska dayno aan salaada dukanno haddaan intaas awoodi weyna ka hor dadni miya ya waa inaan salaada dukanno annaga guryaheen iyo magaalada iyo mukayfiyada waa ku jiri weyne waxaan ugu jiri weyne maalintaan u baahan inaan nimaadaan rabnaa laakiin haddaad idinku ka tegtiin oo aan wax iska celi weyno meeshaan joognan waa nala kugi maaha si kastaba ha ahaatee waxa ay marar badan mas-uuliyiinta dowladda federaalka afkooda ka qireen in ciidankooda aysan ahayn kuwa salaada tukada islamarkaana ay sheegeen markii ay u khudbaynayaan in ay weydiiyaan muqaadaraad sida jaadka iyo wixii la mid ah dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imanayaa raadiyaha alfurqaan khasaaro nafeed iyo mid maaliyadeed ayaa ka dhashay shil ka dhacay galbeedka dalka itoobiya faahfaahin qodobkan ku saabsan iyo maxamed qaasiim shilkan gaari ayaa ka dhacay galbeedka dalka itoobiya gaar ahaan magaalada giligilbeles ee ka tirsan gobolka benshaguul dhacdada shilka ayaa timid kadib markii gaari weyn oo nuuca baldoosarka ah ku dhacay mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada wuxuuna jiray dad halkaasi ku sugnaa khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shilkan waxaana ku dhintay toban iyo sagaal ruux oo ay haween ku jiraan halka ay ku dhaawacmeen toban iyo saddex kale mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda adisababa waxay sheegeen in shilka gaari uu sidoo kale dhaliyay khasaare hantiyadeed oo ka badan konton iyo shan dhibic shan milyan oo lacagta birta itoobiya ah una dhiganta qiyaastii sagaal boqol iyo toddobaatan kun oo dollarka maraykanka ah shilalka noocan ah ayaa sanadihii u dambeeyey ka dhacayay gudaha waddanka itoobiya iyadoo sanad walba la diiwaan geliyo in ka badan afar kun oo dhimasho ah halka ay ku dhaawacmeen tira ka badan toban kun oo qof sida laga soo xigtay hay-adda dhacdooyinkaasi u qaabilsan itoobiya mahadsanid maxamed qaasiim intaasi ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa warkii habenood kala socoteen raadiyaha alfurqaan kuna dhegaysateen qodobo kala duwan